asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiin ahna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo gaaray magaalada riyaad ee caasimadda boqortooyada sacuudi arabiya uu kaga qaybgeli doono saddex shir oo lagaga hadlayo xaaladda dalka falastiin dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay sidii ay turkigu gacan kaga sii lahayd dowladda soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha fatahadada ay ku dhiftay qeybo badan oo ka mid ah dalka dowladaha sacuudiga iyo soomaaliya oo kala saxiixday heshiisyo ay qeyb ay ka yihiin wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dowladooda maamulka gobolka banaadir waaxda nadaafad soo celinta waaxda nadaafadda iyo bilcu soo celinta oo ka hadlay sida ay tahay inay maamulka gobolku u maareeyaan roobabka mihigaanka ee ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkii hirgelinta heshiisyada qaran ee qorshaha amniga qaranka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xooga dadka deegaanka oo howlgallo culus ka wado deegaano dhaca xuduudda gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan israa'iil oo digniinihii ugu dambeeyey siinayso dadka reer khaza si ay guryahooda uga barakacaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saakay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna novembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga habe subax saakay kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno islamarkaasina ugu horeysiino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka degay magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaasi oo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu kaga qeybgelayo shirar saddex ah oo lagaga hadlayo xaaladda falastiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada riyaad ee caasimadda boqortooyada sacuudi arabiya madaxweynaha soomaaliya ayaa halkaasi uga qeybgalaya saddex shir oo ay shaacisay madaxtooyada soomaaliya saddexda shir ayaa kala ah shirka jaamacadda carabta shirka ururka iskaashiga islaamka iyo weliba shirka sacuudiga iyo africa oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu ka qeybgeli doono shirarkan ayaa intooda badan waxaa lagaga hadlayaa xaaladda shacabka falastiin duqeymaha culus oo ay ciidamada israa'iil ay ka geysanayaan marayka khaza sidoo kale villa soomaaliya ayaa shaacisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo galay qaliin intii uu joogay dalka imaaraadka carabta haatanna xaaladiisu caafimaad ay soo hagaagayso madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kaleeto intuu ku sugan yahay dalka boqortooyada sacuudi arabiya kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda iyo xubnaha shirkaasi ka qeybgalaya sida warbaahinta uu la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dalka istaga imaaraadka carabta oo u joogay xaalad caafimaad maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu halkaasi tegay kadib markii in muddo ah uu ku sugnaa magaalooyin kala duwan oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka howlgalayaan islamarkaana ay ka wadaan howlgallada lagu baacsanaya khawaarijta sida magaalada dhuusamareeb aandiyabaal maxaas iyo xudur waxaana madaxweynaha uu maray qaliin yar oo looga sameeyey garabka madaxweynaha ayaa hadda xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay waxaana uu dalka sacuudi carabiya kaga qeybgalayaa saddex shir oo kala duwan shir ay yeelanayaan wadamada carabta iyo shirka dowladaha islaamka kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka falastiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kusoo bandhigi doonaa mowqifka shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dadka falastiiniyiinta ah ay ku sugan yihiin iyo dhibaatooyinka loo geysanayo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka qeybgeli doonaa shirka wadamada afrika iyo sacuudiga oo isagana ka qabsoomi doona isla magaaladan riyaad
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayuu ahaa sidaad maqlaysayna waxa uu ka hadlayay shirarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo kaga qeybgalayo dalkaasi sacuudi arabiya madaxweynaha ayaana intuu ku sugan yahay halkaasi shirarkaasi ka qeybgeli doono sida agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya uu sheegay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane abshir cumar hurshe ayaa heshiiskaasi waxa uu la sixday dhigiisa boqortooyada sacuudi arabiya faysal bin faarax al sacuud heshiiskan ayaa ka dhacay caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad waxaana wadada uu xaarayaa heshiiskaashi iyo weliba wada shaqeyn labada dal iyo hay-adaha labada dal si baa layidhi gooni-gooni ah ee heshiisyadaasi ay u galeen isfahano amaan idhaahday sibay u galaan heshiisya gooni-gooni ah iyo isfahano iyo wada shaqeyn dhinacyada ah iyadoo dhinaca kaleetana halkaasi uu ku sugan yahay ama wafdiga madaxweynuhu ka mid yahay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya biixi imaan cige ayaa isaguna magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi arabiya waxa uu kula muhiima kula qaatay dhigiisa wasiirka maaliyadda dalka sacuudi arabiya mudane maxamed al jadan labada wasiir ayaa ka wada hadlay hanaanka dib u habeynta maaliyadda qorshaha barnaamijka dencabinta kadib iyo weliba horumarinta xiriirka dhaqaale ee labada dowladood ee soomaaliya iyo weliba sacuudiga wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa magaalada riyaad uga qeybgalaya shirka sanadlaha ah ee dhaqaalaha dalalka carabta iyo africa wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sidoo kale kulamo gaargaara la yeelan doono mas-uuliyiinta ka qeybgalayo shirkaasi dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay qorshaha amniga ee markaasi qaranka aan idhaahday shirkan hirgelinta qorshaha amniga qaranka oo magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey sida faafahinta warkan ay ku eegeyso faadima cabdiqaadir daadejinta maamulka iyo tayeynta ciid waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagaboomay shirkii hirgelinta heshiiska amniga qaranka ee daadejinta maamulka iyo tayeynta ciidanka booliiska soomaaliyeed shirkan ayaa socday saddexdii cisho u dambeysay ee toddobada ilaa sagaalka noofembar ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka waxaa shirkan kasoo qaybgalay wasiirada wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada iyo federaalka wasiirada wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada iyo federaalka taliyaasha booliska dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka soomaaliya xafiisyada la talinta amniga ee dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka qaar ka mid ah saraakiisha booliska federaalka iyo saaxiibada taageera booliska dalka ujeedada shirkan ayaa ahayd hirgelinta heshiiska amniga qaranka ee u qeybinta afartanka kun ee ciidanka booliiska dalka taas oo loo qaatay labaatan kun oo booliska federaalka ah iyo labaatan kun oo booliska dowlad goboleedyada dalka ah gabagabadii heshiiska ayaa waxaa saxiixay wasiirada wasaaradaha amniga ee federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka banaadir kamaal guutaale la taliyaha amniga xafiiska ra-iisul wasaaraha oo saddexdii cisho shirkan goobjoog u ahaa ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay shir aada qiimo u leh oo si ku salaysan yani si qoto dheer looga wada tashaday arrimaha biliiska on sanadkan bilowgiisii maarso dii aan runtii uga shaqaynay qaabdhismeedka amniga qaranka in maanta waxaan ku faraxsanahay qodobadiisii koowaad iyo labaad in fulinteedii aan hirgelinay macnaheedu waxa weyaan heshiisyadii ay heshiiska ay gaareen madaxda golaha wadatashiga qaranka inaan fulintiisii aan ku guda jirno heshiis iyo heshiisyadii lagu fuli lahaa macnaheedu waa horumar waxaa noo dhiman hadda wixii ka dambeeya shaqadii inaan guda galno shaqadaas oo isugu jirta sida uu sheegay taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed oo ah waxaan waxba ma qaybsanay waxaan daadajinnay fangshankii booliiska ee ahaa labadii qeyb ay booliiska ku salaysanaa oo ka ahaa federaalka iyo qaybtii ahayd stateka wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in saddexdii maalin uu socday shirkan ay kasoo baxeen qodobo muhiim ah islamarkaana waxa uu xusay in ciidamadan wixii hadda ka dambeeya loo diyaarinayo sidii ay ku howlgeli lahaayeen aada baan ugu faraxsannahay inuu noo soo gabagaboobayo shirkii aynu saddexdii maalmood ee u dambeeyey aynu ku qaybsanaynay ama aan uga wada hadlaynay sidii aynu amniga dalkeenna gacanta uula ugula wareegi lahayn una diyaarsannahay in ciidankii amniga dalka ula wareegi lahaa haddii horey loo oran jiray wax ma qaybsan karaan waa qaybsanay haddii horey loo oran jiray isuma tanaasulna waa isu tanaasulnay ma midoobi karaan haddii lalahaana waa midoobi waxaa inoo furmay beej cusub waxaa inoo dhiman oo keliya inagoo hal dowlada gacmaha ishaysana inaynu la wareegno amniga dalka waa guul taariikhi ah oo dhinaca wanaagga iyo horumarka loo qaaday waxaan ka mahad celinayaa sidii isku kalsoonida iyo dhiiranaanta iyo isku tanaasulka lahayd ee aan iskugu dul qaadanay saddexdii maalmood ee aynu halkan ku shiraynay ee nin walba aragtidiisa u cabirayay isaga oo aan ka tegaynin wanaagga iyo walaalnimada waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka inala fadhiya oo runtii qayb weyn ka soo qaatay maanta meesha aynu marayno ama ciidankeenu uu taagan yahay wax weynna ku bixiyey waxaana sii rajeynaynaa inay wax kalena nagu sii dari doonaan muddada inta aan lugaha ku istaagayno jenaraal sulub axmed firin waa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhankiisa ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska soomaaliyeed ay qeyb weyn ku leeyihiin sugidda ammaanka dalka sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ayaa carabku waxa uu ku dhuftay wixii hadda ka dambeeyay ciidamadan in markaasi laga shaqayn doono qaabkii ay kaga howlgeli lahaayeen goobihii laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab iyo goobaha hadda xureyntu ay ku socoto waxa uu sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin uu xusay in ciidamada booliiska soomaaliyeed ay qudhooda diyaargarow xoogan ugu jiraan sidii amniga qaybta ay ka leeyihiin ula wareegi lahaayeen kadib bixidda admis shirkeennii daadejinta shaqo ee ciidanka booliiska aynu kaga hadlaynay maanta ku saddex maalin inuu inoogu dhammaaday sidii aynoogu talagalnay si isla ogola oo dadka soomaaliyeed ee matalayaasha halkan fadhiyay ay ku matalaan qaabka ciidanka ciidanka booliisku uu shaqayn lahaa ee hoos dowlad goboleedyada loogu daadejin lahaa labadiisa heer heer dowlad goboleed iyo heer federaal in uu inoogu dhammaaday si isla ogola oo oo maantay aynu maaragtay ku heshiinay in maaragtay uu ciidanka booliisku uu noqdo sidii horeyba loogu heshiiyey labadiisii heer heer dowlad goboleed iyo heer dowlad goboleed oo wax khilaaf iyo wax booq midna uusan jirin waxaan u mahad celinayaa dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska dowlad goboleedyada wasiirada amniga ee heer dowlad goboleed kuwa maaliyadda heer dowlad goboleed iyo cid kasta oo fududaysay shirkani inuu maaragtay inoo qabsoomo runtii waxaan leeyahay guulaha aan gaaraynay isdaba joogga ayay maaragtay qayb ka tahay marka aada iyo aad baad umahadsantihiin faadumo cabduqaadir aadi ay tv-ga dalsan muqdisho
warkiis waxaad saa kala socoteen raadiyaa dalsan ee muqdishona khiyaartana dhegeysataa waanagiinta nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel